soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
qodobadii aada noqosheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay doorashada guddoonka madaxa bannaan ee doorashooyinka ka shaqeynaya doorasho qof iyo cod ayaa maanta muqdisho ka dhacday waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda cabdikariin axmed xasan ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha four ponty five way ka gudubtay soomaaliya hooyo iyo aabe wiil kasta gurigiisa ayaa ugu geynaysaa codaynta oo riyadooda u rumaynaysaa ayuu yidhi guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan qabshirgaraad waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadnaqo musharaxiintii u tartamay guddoonka guddigan madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha sbeshali abukaati maxamed cabdiraxmaan iyo walaalka yuusuf baafo oo run ahaantii aan waxba ii reebinba khudbadiisa asaa qaatatayde marka waa mahadsantihin si gaara walaalayaal waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala isdul taagno annaga shaqadeenna waa fududahay waana la yaqaanaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha insha allahu tacaala suu u sheegay guddoomiye ku-xigeenka waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midii dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacala ilaah hadduu noo idmo inaannu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu joogo iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu sanduuqa codaynta u geyno insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed farriin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaan nahay inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn inaannu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayna inaan dalkan soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiinno dadka soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala waxaan idinka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala khudbad badan maaha mahadnaq waaye insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin si gaara waxaa ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga
waxaa u codaysay toddobiyo toban qof hal xubin ayaa ka maqan xarunta doorashada ay ka dhacaysay sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha ayaa guddoomiye ku-xigeen guddigaasi u doortay saadaq cabshir garaad saadiq ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed ay ku celin doonaan codkooda islamarkaana ay si hufan ugu shaqeyn doonaan
bismi illahi raxmaan raxiim golayaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya saaxiibkii ra-iisul wasaarihii hore mahdi saaxiibaday oo labadii xubneed ee u dambeeyey tanaasulay aad baa u mahadsantii si gaara idinku mahad celinayaa waxaan ku koobayaa mas-uuliyad weyn oo qaran oo runtii culayskeeda leh baa guud ahaan naloogu magacaaba waxaa weeye mas-uuliyaddaasu hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee soomaaliya oo ah xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta soomaaliyeed ka maqnaa in ka badan konton iyo shan sano sida mas-uuliyadda xilhaynta madaxda qaranka baarlamaanka ee golayaasha dowladdu ay dastuuri u yihiin muddaxileedkoodu ayaa waxaa dastuuri u ah in shacabka soomaaliyeed madaxdooda heerarkeeda kala duwan qaybaha dastuurku ka dhigay in dadku soo doortaan sida golayaasha deegaanka baarlamaanada isteediyada baarlamaanka labadiisa aqal iyo ciddii kale oo dastuurku jiraynayo inay xaqa iyagu leeyihiin wakhti badanna ay ka maqnaayeen haddii ilaahay idmo guddiga iyagan waxaan oo ku dadaalanaa inaanu mas-uuliyaddaas intay awooddayada aan xoog saarno xaqaasna dadka muwaadiniintale aan u celinno ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu garab galo waxaan golayaasha dowladda iyo iyo daneeyayaasha siyaasadda labadaba waxaan ka codsanaynaa inay nagula shaqeeyaan waxaanu ku shaqayn doonnaa haddii ilaahay idmo guddigayaga saaxiibtinimo midnimo wadajir tala wadaag iyo mar walba inaannu ahaano sidii hal qof inaannu shaqayno waan ballan qaadaya dowladda iyo daneeyayaasha war cusub siyaasadda ayaa waxaan ka ka soo codsanaynaa kordhay dagaal inay ugu bileedka aaminaan xadka maxkamad- hiiraan iyo shabeellada dhexe siduu warkan ku faahfaahinayo maxamed deeq alfa
wararka naga soo gaaraya hirshabeelle ayaa sheegaya in maanta xaalad deganaansho ah laga dareemayo deegaanada dhaca xadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dhowaan ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed xiisada oo saameyn ku yeelatay deegaanka ayaa waxaa ku baxay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo uu warkacayo guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliye oo dadaalo nabadeed oo dheeraad ah ka bilaabay halkaasi qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa looga hadlay colaadda iyo halka ay marayaan dadaalada ay sameynayaan maamulka gobolka hiiraan weeliye ayaa shaaca ka qaaday inay nabaddu lama huraan ay tahay islamarkaana ay ku dadaalayaan sidii heshiis ee loo kala dhex dhigi lahaa labada beelood sidoo kale wuxuu intaas uu ku daray inay ka go-an tahay xal u helista dagaal beeleedyada kusoo laalaabtay deegaanada ku yaala xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe kuwaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha dadka deegaanka ee ku dhaqan halkaasi deegaanada hirshabeelle ayaa waxaa marar badan kusoo laalaabta dagaal beeleedyo oo la degay horumarka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe
aad mahadsan tahay wariyahayga maxamed deeq alfa markaana ciidamo ka tirsan jubbaland ayaa mar kale isku dhiibay ciidamada ku sugan raas gambooni ee dowladda federaalk soomaaliya wariyahayaga ilhaan mustafe ayaa faahfaahiyay
warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhacdo xasaasi ah oo ka taagan gobolka jubbada hoose halkaasi oo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland sida la sheegay ay isku dhiibeen ciidanka dowlada federaalk soomaaliya ee ku sugan deegaanka raaskambooni warbixino cusub oo na soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan boqol askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland ay gaareen raaskambooni kuwaasi oo ka tegay buur waa buurgaabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamadan ayaa ka mid ahaa kuwa jubbaland ee kasoo baxay magaalada kismaayo dhowaan sida wararka qaar ay sheegayaan waxaana sidoo kale la baahin doonaa muuqaalo muujinaya soo dhaweyn iyo isdhexgal ay ciidamada u sameeyeen raaskambooni dhinaca kale shalay ayay ahayd markii boqol iyo toban askari oo kale oo ka tirsan jubbaland ay isku dhiibeen ciidanka raaskambooni dhacdadan oo warbaahinta gudaha ay si weyn u faafisay
mahadsan tahay ilhaan mustaf markana faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeyn xoogan oo xalay saq dhexe diyaarada dagaal ay ka fuliyeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe taa oo lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen al-shabaab duqeymaha oo ahayd bartilmaameed ayaa si gaara uga dhacday inta u dhexaysa deegaanka xawaadley iyo degmada balcada halkaa oo dhowaan ka dhacay weerar ay al-shabaab kusoo qaadeen ciidamada dowladda kaa oo dhaliyey khasaare kala duwan wararka ayaa intaa kusii daraya in duqeyn lala eegtay saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen halkaasi waxaana gaaray maleeshiyaad khasaaro culusa xoogta ayaa sidoo kale sheegaysa in la burburiyey saldhigyo xarun muhiim ah oo ay kooxdu ku lahayd aagga ay duqeynta ka dhacday iyadoo ay sii dheer yihiin khasaarooyin kale oo isugu jira dhimashadii dhaawac ilaa haddana ma jirto weli wax hadala oo kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya uu ku aadan duqeyntaasi iyo khasaarahaas rasmiga ah ee ka dhashay xawaadley oo horey ugu baxeen ciidamada admis ayaa waxaa maalmahani culays soo saaray kooxda al-shabaab oo weerar ku haysay saldhigyada ciidamada dowladda si kastaba xaaladda ayaa weli aada u kacsan waxaana dhaqdhaqaaq iska soo horjeedo laga dareemayaa aagga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warkii duure raadiyo dalsan markaana akhbaaraadka dibadda ciidamada israa'iil ayaa duqeyn cirka ah ku dilay laba nin oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya gaza gaar ahaana hay-adaha cuntooyinka kasoo ururisa dunida ee world central kitchen bayaan kasoo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah labada qof ee la dilay uu ka qayb galay weerarkii xamaas ku qaaday israa'iil toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii laba kun labaatan iyo saddex israa'iil ma aysan sheegin wax caddayn ah oo muujinaya inay qayb ka ahaa weerarkii toddobadii oktoobar qoyska axmed casaami qadeex ayaa beeniyey eedaha israa'iil kuna tilmaamay been abuur ay ku xalaalaysteen dilkiisa waxay sheegeen inuu ahaa injineer noloshiisa u hubeyn howlaha samafalka qaza baabuur ayay la socdeen isaga iyo qofka kale ee falastiiniga ah ee la dilay ayaa lagu dhuftay madfac xilli ay marayeen gudaha degmada kanyonis ee koonfurta qaza gudahana dhegaystayaal warkii duhur wanageytaasi nabadgelya
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel